maaragtay waa maadsantahay dabcan haddee saxaafadda waad la socotaay meesha wixii ka dhacay dabcan waxaan ka fiirinaynaa annaga sharciyada marka waa waxay ahayd ficil baalmarsan dastuurka soomaaliya u degsan ee hadda ma aragtay shaqeynaya oo aan baarlamaanka ku nahay oo madaxweynaha uu madaxweyne ku yahay oo xukuumadda ay ku shaqeyso heedaha dowladoodana ay ku shaqeeyaan marka fal laga wada nahay oo sharciga baalmarsan u ahaa dabcanna wixii meesha ka dhacay saxaafadda iyo waad ka wadkartaanoo xildhibaan aqal kale ka tirsan ahna gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddiyada ugu muhiimsan ee hadda shaqeynaya ah asagoo weliba shaqo ku jira oo dastuurkii gubeegistiisa aqal kale hatiisa u fadhiya oo aan wada joogno ayay sheekadaanu dhacday gurigiisii loo dhacay sidii si baalmarsan ma aragtay dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u degsan waayahay arrintan marka maxay ka dhigan tahay baad isleedihin markaa
hadde maxay ka dhigan tahay sharciga waxadgudbay ka dhigan tahay waxaa ka dhalan karana waa in ma aragtay ciddii waxadgudbay nidaamkii sharcigii lagu soo duwa ayay matalaana noqonaysaa marka wax oo oo sharcigii lagu xadgudbay oo dastuurkii ma aragtay dalkan iilay mataqaana lagu xadgudbay wa
waayahay siyaasiyiin ayaa sidaan oo kale horay weeraro loogu qaaday oo uu ka mid ahaa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame bal arrintan iyo kuwii hore maxaa farqiya oo u dhexeeya maxaase xiriir oo is leedahay way leeyihiin
hadda dabcan goodiska xildhibaanada loo goodinayay siyaasiyiinta mucaaridka ee afka kala soo horjeeda xukuumadda iyo dowladda ayaantaan wuu iska badnaa inay isku dhinac u socotana waa laga yaabaa in senatarka iyo gudoomiyaha guddiga dastuurka weerarka gurigiisa ka duwanaana waa laga yaabaa baaritaanka ka hor dhec mayno laakiin ficilka wuxuu ahaa ficil sharciga baalmarsan oo aan raad ku lahayn soomaaliya iyo dhaqanka hadda nidaamka u yaala dimuqraadiyadda mid aan raad ku lahayn buu ahaa laakiin waa laga yaabaa in labada ficil iyo qaabkooda uu kala duwan yahay waase laga yaabaa haddana in maaragtay arrimaha siyaasadda iyo iska soo horjeedka ayaantaan maaragtay aragtida la isku diidan yahay oo ficil loo bedelayo inay ka wada dhexayso waa laga yaabaa waayahay weli ma hesheen marka macluumaad ku saabsan arrintan sida uu dhacay mase jira marka hore inta weerarka u dhicin ka hor tuhn ah in arrintan guriga senatarka ay kusoo wajahan tahay
dabcan qofka muwaadinka ah qalab iyo dembi waa lagu tuhmi karaa nidaam loo manaa jiro taba sii daranay xildhibaan sidoo kale isna macsuum ma ahanoo dembi wuu dili karaa nidaam loo manaa jirto xildhibaanka xasaanad buu leeyahay proceska loo maraa waxaa weeyaan in oo golaha uu ka tirsan yahay ay xasaanadii ka qaadaan markaas kadib mataqaana warqad maxkamad ogolaasho lagu tago gurigiisa intaas lama marin gurigii asagoo maaragtay ka maqan caruurtii iyo haaskii iyo lagu hanjaday oo dhibaato loogu geystay alxamdulilahi dib kama dhicin maasha allah in dhaawac iyo jukeyn baa ka dhacday sida la sheegay uu senatarku noo sheegay marka waxaa meesha ka socday dabcan wax hore loo ogaa iyo midna ma jirin lamana filinba an hadda xildhibaan ma aragtay gurigiisa la weeraro oo sidan loo galo wax la filaayo maaha
waayahay marka dowladda soomaaliya way hadashay oo waxay sheegtay dowladdu inaysan ku lug lahayn oo ay cambaareynayso marka yay tahay cidda kale ee awood u lahayn maalin cad guri nin mas-uula ay weeraraan iyadoo dowladdu aysan ogeyn sidee arrintan u dareemaysaan
wallaahi dabcan dowladda hadde in labay kala tahay ficilka ciidamo dowladda soomaaliya ka tirsan ayaa sameeyey wayna iskacaddahay laakiin hadde madaxda dowladda inaanay saalid ka ahayn waa meesheeda oo madaxweynahana wuu sheegay wuu ku mahadsan yahay in xildhibaanadii asaga soo doortay ma aragtay sidaan loola dhaqmo inuu kaxun yahay sharci darro tahayna wuu sheegay wuu ku mahadsan yahay laakiin meelna mataqaana waxa waaye kaagama hadhayso in aad tidhaahdo ciidankeena ma ahayn marka hadde ciidankii dowladday ahaayeen ciday ka amarqaateen cidda soo qorshaysay in la dabagalo sharciga la marsiiyay mudan tahay ma ahane hadda waxa waaye kaagama hadhayso ma ahayn hadda ciidan madax soo duubtay oo qafilan oo ma aragtay cabdigalayaal wata oo tiradooda inta la eg tahay maalin caday wax weerarayo aan dhudhuumanaynin dowladda ma ahayn cid mataqaana yeelays ma jirto laakiin waxaan rajeynaynaa inay dowladda yihiin waa loo wada jeedaa tallaabo in laga qaado ciidankii ciddii mataqaana soo amartay ciddii soo qorshaysayba
waaya ugu dambeyn baaqaaga aad arrintan ka dirayso ee ku saabsan dabagalkeeda iyo soo qabashada ciddii ku lug lahayd maxay tahay
arrintan waa arrin uog ah waa arrin aan mataqaanaa weli dhicin tan oo kale arrin halisteeda leh waaye oo ma aragtay burburin sharci waaye marka waxaan ku talinayaa horta shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan eheladiiba inay mataqaanaa la isdejiyo oo wadankan annaga iskale waa ka caakufaynaa socodfaradaan nahay probleemaadka way isku jiraan dawladdana hadee markaan arrintan hadday siyaasad ahayd haddii markaan arrin kale oo qalab kale ku dhacay ay ahayd inay ayada baarto si dhaba u baarto islamarkaana maaragtay jawaab sax